deegaanka barkada shariifada ah ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa laga hirgeliyey masaajid cusub kaas oo dhismihiisu in muddoa socday iyadoona dhismaha masaajidkan ay gacan weyn ka geysteen dad qurba joog ah oo deegaanka u dhashay daafurka masaajidkan oo ku su-aaday bilowga bisha barakaysan ee rabadaan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jubbaland mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland culimaauddiin odayaal dhaq iyo marti sharaf kale mid ka mid ah maamulka masaajidka ayaa ka warbixiyey malxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha masjidkan isagoona u duceeyey dadkii waqfay dhulka masaajidka laga dhisay iyo kuwii ka qayb qaatayba jidku waxaa waqfay reer macalin cabdulaahi oo ku magac dheer reer dibiq dhulka ayay bixiyeen ilaahay subxana wa tacala ajr xasnad allah ka siiyo fi dunya waalaakhira oo xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay micnaha ku waafajiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ruuxii dhinta micnaha ruuxii dhinta oo camalkiisii wuu go-ay ilaa min halaaa idaa maata ibnu aadam inqadaa camaluhu ilaa min halaaa waxaa ka mid ah sadaqatu jaariya iyo owlaad saalix oo u baryaya iyo cilmi intifaaca oo lagu intifaaco saddexdii mid ka mid a ayuu ilaahi subxaana wa tacaala waafajiyey ilaahi ha ka aqbalo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka jubbaland iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo ayaa bulshada deegaanka u soo jeediyey inay xil weyn iska saaraan ilaalinta beydkaale maalmahan waa maalmihii keyrka isbuucii horeeto maalinkii jimcada la soo dhaafay waxaan soo daafurnay masaajid ku yaala deegaanka xaajiwele maantana kana u taaganaha markasta waxaan soo jeedan inaan dardaaran dadka loo dhisay masaajidka waa dadka deegaankan waxaa laydinka rabaa marka masaajidkan inaa ilaashataan xifdisataan ku cibaadaysataan kutubada ku akhrisataan wax ku barataan weliba maadooyinka diiniga ah lagu tadbiiqiyan rajaynayna hadduu ilaa yidhaahdo marka masaajidkan wuxuu idinkaga baahan yahay mas-uuliyad wadareed maaha imaamka iyo maamuumka keliya in mas-uuliyaddooda loo dhibo dadka deegaanka oo dhan a masaajidkan laga rabaa nebi moxamed sal allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofkii magaranaysaa ilaahay dartiisa asoo ibtiqaa'a maradaat illaahi ilaahay raadiyintiisa doonaya masaajid ka dhisa dhulka ilaahay magaranaysaa beed ayuu wuxuu ugu dhisaa jannada sadaqo jaari waay waa sadaqo socota ilaa qofka magaranaysaa ilaa qiyaamaha wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhankiisa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masaajidkan waxauna dhanka kala sheegay in masaajid aan maamulka jubbaland ogeyn aan deegaanada jubbaland laga hirgelin karin aniga waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala idhaahdo laba erey oo keliya midda koowaad waxay tahay inaan runtii kulligeenba u duceyno qof kasta oo ka qayb qaatay barnaamijkan qiimaha badan dhismaha masaajidka ah weli aan rajaynan insha allahu tacaala inay ku xigi doonaan madaariis wasaaraddan insha allah barnaamijkaas ka shaqayn doonto haddana masaajidkan runtii wasaaradda dadaal badan juhdi badan ku bixiso masaajid lagama dhisi karo dowlad goboleedka jubbaland runtii aan wasaaraddu qofkaa hubsanin wasaaradda aysan dhagax dhigin wasaaradda aysan oo maxay ta ogolaanin ogaanin lagama dhisayo dowlad goboleedka jubbaland kadib runtii wasaaraddu waxay u samayn doontaa guddi oo barnaamijkan maamul ah laguma haleyn doono dadka dadweynaha meesha degan waxaa jiri doono guddi ay wasaaradda ay ku og tahay masaajidka daafurka masaajidkan ayaa ku su-aaday xilliga ah bisha barakaysan ee rabadaan ayna dadka deegaanka barkada shariifada si weyn ugu baahnaayeen bayd alleh oo ay ku cibaadaystaan